bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka aruurnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo saakana ay tahay subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo magacaabay guddi ku shaqayn doona gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii argagixiso guddoomiyaasha aqalka sare iyo golaha shacabka oo tacsi u diray qoysaska mas-uuliyiintii ku nafwaayey weerarkii argagixisinimo iyagoo u rajeeyey caafimaad madaxdii ku dhaawacantay guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle oo sheegay in xal laga gaaray xiisad ka dhalatay nin dil loogu geystay gobolka hiiraan shirka looga hadlayo tacliinta tayeynta tacliinta sare ee dalalka ka soo kabanaya colaadaha ayaa lagu wadaa maanta in laga soo gebagabeeyo magaalada muqdisho madaxweynaha maraykanka ayaa hor joogsaday qaraar xildhibaanada ka tirsan aqalka koongareeska ku doonayeen inay meesha uga saaraan siddeed bilyan oo dollar oo maraykanku hub ugu iibin rabay sacuudiga iyo dalal kale
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeyga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magacaabay guddi ka shaqayn doona gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii argagixisnimo ee gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta gobolkan banaadir cabdulaahi amiin qorshe ayaa warkan inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qadar ayaa magacaabay guddi ka kooban wasiiro maamul gobolka banaadir iyo xildhibaano oo ka shaqayn doona sidii gurmad deg dega loogu fidin lahaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir waxaa guddigan ay kala yihiin sida tan cabdi canshuur xasan guddoomiye cabdulaahi bidhaan warsame guddoomiye ku-xigeen khadiijo maxamed diiriye xubin axmed cabdi kaariye xubin maxamed xajir ibraahim xubin saalax axmed jaamac xubin xildhibaan maxamed axmed xubin xildhibaan maxamed axmed xubin xildhibaan cumar waaberi xubin maxamed aadan jimcaale taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha axmed nuur maxamed cabdi xogayaha xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed cabdulaahi tuulax guddoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahad alla guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka banaadir iyo cabdi baaruud cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
guddoomiyaasha aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa tacsi u diray qoysaska iyo mas-uuliyiintii ku nafwaayey waa qoysaska mas-uuliyiintii ku nafwaayey weerarkii argagaxisnimo ee kelinkii dambe shalay ka dhacay xarunta gobolka banaadir ama xarunta dowladda hoose ee magaalada tan muqdisho mas-uuliyiinta labada aqal ayaa si wada jira waxa ay u sheegeen in ay si tiiraanyo leh uga tacsiinayaan geeridii ku timid mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka koobnaa guddoomiyaasha iyo agaasimayaasha gobolkan banaadir waxayna u rajeeyeen in jannadii firdowso allah ka waraabiyo eheladii iyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka tageen samir iimaan ka siiyo iyagoo dhinaca kalena alla uga baryey in mas-uuliyiinta ku dhaawacantay qaraxa si argagaxisnimo uu si dhaqsi ah u bogsiiyo waxayna markaasi tilmaameen in ay rajo weyn ka qabaan in ay mas-uuliyiinta ku dhaawacantay ay bogsoodaan dibna ay howlahoodii ugu bilaabaan guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa tacsidaasi diraya
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun marka hore waxaan aada iyo aada uga xumahay masiibada dhacday ee ka dhacday gobolka banaadir iyo dhibaatada ay u geysatay iyo fidno wadayaashii arrintaasi halka ay ka bilaabeen inay wax ka fuliyaan waa arrin tiiraanyo leh oo aada iyo aad aada iyo aada naxdin iyo argagax leh ilaahay iidankii iyagana masiiba inay ku dhacdaan ilaahay uga baryaynaa dadkii ku geeriyooday waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo inta dhaawacday dhaawacantay ee guddoomiyihii duqi magaalada ugu horreeyana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad deg dega noo siiyo waxaanan leeyahay dadka soomaaliyeed ha ku baraarugaan oo ha arkaan masiibada ay nimankaasi wadaan oo ah mid aan loo dulqaadan karin waxaana weeye isku duubnaan iyo wadajir ayaa looga guulaysan karaa oo looga hortegayaa saasaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dowladdana waxaan leeyahay samiriyo iimaan kulligeen ilaahay naga siiyo intaasaan odhan lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
shirkii looga hadlayey tayaynta tacliinta sare ee dalalka ka soo kabanaya colaadaha ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gebagabeeyo magaalada tan muqdiso shirkaasi waxaa si gaar ah ula socday islamarkaana dhinacayga fadhiya wariyahayaga cabdulaahi amiin qorshe oo aan weydiinaya in uu faahfaahin nooga bixiyo shirkaasi marxaladihii uu soo maray iyo ujeedadiisa iyo waxyaabaha laga filan kara maanta haddii lasoo gebagabeeyo waa mahadsantahay mawliid shirkan wuxuu socday muddo saddex maalin ah ayuu magaalada muqdisho ka socday waxaana soo agaasiintay jaamacadda ummadda sanadkii saddexaad oo jaamacadda shirkan qabata ayuu ahaa waxaana kasoo qeybgalay aqoon-yahano oo isugu jira soomaali iyo ajaanib islamarkaana barayaal ka ah jaamacadaha waaweyn ee dunida ku yaala kana kala yimid dunida dacaladeeda ilaa shanta qaaradood dunida ayay ka kala yimaadeen sida aqoon-yahanada shir kasoo qeyb gashay waxaana diiradda lagu saareeyey ilaa qodobo dhowr ah ay ku jirtay yareynta saboolnimada wadamada kasoo kabanaya colaadaha tayeynta waxbarashada sare ama tacliinta sare ee dalalkaasi iyo sidoo kale in ay helaan caafimaad loo siman yahay sidoo kale dabcan shirka intuu socday aqoon-yahanada ee shirka soo qaybgashay waxay maaragtaa ay falanqeyn dheer ka sameynayeen qodobadaasi aan kor kusoo xusay waxaa aada loo falanqeeyey ee dhinaca africa siday ula jaan qaadi karto teknolojiyadda casriga ee dunida maanta ka jaan qaadaysa gaaraana soomaaliya sida maaragta fursadaha ka jira dhinacyadaasi ee suuqa ay ku leedaha oo kale sidii loo suuq geyn lahaa ama maaragta loo soo qaadan lahaa waxaa kaloo jiray mawlidow in maaragta shirka intuu socday ka qayb galeen madax kala duwan oo ay ka socotay safaaradda talyaaniga ka mid tahay waxa la sugaya inuu maaragta maanta soo xiraan sidoo kale madax kale ayaduna dalka ka mid ah aada buu umahadsan yahay sida wanaagsan ee noogu soo koobay shirkaasi wariyahayaga cabdulaahi amiin qorshe gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in xal laga gaaray xiisad ka dhalatay nin dil loogu geystay gobolka hiiraan maamulka gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo biyo la-aan ka jirta goobo ka mid ah gobolka baaqna u diray hay-adaha dowladda maxamed cabdi tool oo la hadlayey redio muqdisho ayaa faahfaahiyey xaaladda gobolka iyo baahiyaha ka jira isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi gobolka bokool dhammaantiis meelo badana may ku jaraana may laraay dhibaatooyin fara badan ku jiraan sada laogi may laraay deegaanka deegaan onayto may laraay nimankii nabadiidka ahay shalgooyo deegaan iniska socdaano deegaan geeka may laraay ambaahan galan qabasho ambaahan walka qabad ambaahano marka saasataan hatana macnaha yani roobabkii iyo may laraay beerihii walaayla rajee sanadkii sanadkii horeba may laraay dhibaato fara badan ku jirtay abaarahaayeen marka haddii aan kinkuwarbi deegaanka lamuja kinkuwarbiye dhanoo dhanoo abaaro aho deegaanka hakafoodleho maylaaraay biila-aan abaaro ku jarto waaye nabadgelyo humada markii hore ba jartay ogayni marka barnaamijkaas oo maylaaraay gobolka oo hakafoodle mase maylaaraay meelo barshooba ku jiraan yaa maylaaraay eed eed ma jeelaan maylaaraay inaan caalamkan in sheegna eedo samafalkan in sheegna dowladdan in sheegna haddii ilaahay arag
bal gudoomiye marxaladooyinka hadda shal qaadadsi haanka dad daran dhinaca oo mase cudurada nagdeen mase abaaro nagdeen haanka daran hadda deegaanka
meelo inka dad daran waybu ah guud ahaan may laraay degmada xudur zoonayaasha may laraay meelo inka may laraay ilaa afartan iyo shan kilomitr meeliya degmada hukumaasa eed iyada dhibaaton ku jarta sanadkan roobo fayl mahelna abaarhun waa ku jarta oo dhinaca nolosha baniaadinka ah xoolaa kastoo mayl ku yaaba ini mayl araayo wal ha helan meelo ban wal ku helan laakiin guud ahaan degmada xudur agaaraj ee kulli abaar waay wal yaala male nabadgeli humadana jarta laakiin meelo badan oo nabadgeli la seedo karo wal qabad karo abaar ya jart wal qabad karo
halka warka a idinkala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha maraykanka ayaa hor joogsaday qaraar xildhibaanada ka tirsan aqalka kongareeska ku doonayeen inay meesha uga saaraan siddeed bilyan oo dollar oo maraykanku hub ugu iibin rabay sacuudiga iyo dalal kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in qaraarka lagu doonayo in la joojiyo heshiiska hubka looga iibiyo sacuudiga ay arrintaasi ka qayb qaadanayso hoos u dhigidda horumarada ganacsi ee maraykanka islamarkaana ay waxyeeleyn geysan karto xiriirka ka dhexeeya caalamka qaar ka mid a xubnaha ka tirsan xisbiga kongareska ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in hubkaasi loo adeegsado dadka rayidka ee reer yeman oo calaadu daashatay guud ahaana warkii aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomalia akhyaarta wada naga dhegeysanaysaay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay redio muqdisho